إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah laba xubin oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa xalay lagu kala dilay xaafado kala duwan oo ku yaala magaalada muqdisho maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahiyey bayaan bogaadin ah oo ku aadan weerarkii ay mujaahidiinta yemen ka geysteen dalka maraykanka saddex weerar oo dhabagal ahaa oo khasaare lagu gaarsiiyey dowladda federaalk ayaa shalay ka dhacay inta u dhexaysa afgoy iyo muqdisho ku dhowaad toban ruux ayaa dhimashadii dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka togdheer waaliga walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa ka qayb galay munaasabad ka dhacday degmada tawfiiq oo ay beesha hartiyaabgaal ku soo xiranaysay machad sharci ah beeraleyda degmada saakoow ayaa sheegay inay si wacan uga faa'iidaysteen roobabkii dayrta ahaa islamarkaana ay soo saarteen dalag aad u badan korneel ka tirsan hoggaanka ciidamada dowladda federaalk ayaa sheegay in waddanka uu gumaysi ku jiro iyaguna yihiin kuwa gacankugabad ah oo shisheeyaha ka baqa faahfaahin ayaa ka soo baxaysa afar iyo toban arday kenyaati ah oo ku dhintay isbuurasho ka dhacday iskuul ku yaala galbeedka waddanka kenya u diyaargarooba warkaasoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii oo fitan laba xubin oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa xalay lagu kala dilay xaafado kala duwan oo ku yaala magaalada muqdisho howlgallo gaara weerar ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay ka fuliyeen magaalada muqdisho ayaa waxa ay ku bartilmaameedsadeen laba xubin oo ka kala tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka iyo sidoo kale askartooda ninka koowaad ayaa waxaa lagu dilay xaafadda suuqa xoolaha ee magaalada muqdisho waxaana lagu magacaabaa abuur abuur ayaa wuxuu ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay xaafadaas ku dilay sidoo kale xalay waxay mujaahidiinta suuq boole ee madiine ku dileen askari kale oo isna ka tirsanaa dowladda federaalka magaalada muqdishona waxaa marar badan ka dhacay howlgalla lagu bartilmaameedsanayo askarta iyo saraakiisha ka tirsan dowladda federaalka ee la shaqeeya shisheeyaha maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahiyey bayaan bogaadina oo ku aadan weerarkii ay mujaahidiinta yemen ka geysteen dalka maraykanka cabdifataax maxamed qaasim ayaa warbixintan inoo soo jeedinaya bayaankan oo ku qoran luqadda carabiga ah ayaa waxaa furfurasho kadib tahniyad barax tiran iyo hambalyo hagaagsan loogu diray mujaahidiinta yemen taas oo ku aadan howlgalkii milatari ee bensacolla ee ka dhacay gobolka florida ee wadanka maraykanka mujaahidiinta jasiiratul carab ah ee ay hadda ubuucdoodu tahay yemanta xikmadda iyo iimaanka ayaa waxa uu bayaanku ku asteeyey inay yihiin haliyeeyo jiilasha u bidhaamiyey dariiqa xaqa ah iyo dagaalka ka dhanka ah diimaha baadilka taasoo allah kadib uu u maxay manhajkooda ah kitaab waxanuuniyaha iyo seef gargaarta xilli ay kulansadeen cilmiga iyo camalka dacwada iyo halganka allahna uu barakeeyey dadaalkooda ilaa heer ay maraykanka sanka dhulka ugu jiidaan oo ay la beegsadaan howlgallo fariid ah oo aanay jirin cid uga horraysay sida ay xusayso taariikhda casriga ah mar uu war-saxaafadeedku si gaara u tilmaamayey howlgalkii falorida iyo qaabka loo fuliyey ayaa waxa uu yidhi ahmiyadda howlgalkii falorida waxaad ka arkaysaa qaabka wanaagsan ee loo qorsheeyey iyo sida loo doortay wakhtiga iyo goobta munaasabka ku ah waxaana fuliyey haliyey muslim ah oo sharfoon oo ay ku dheeli tirantay geesinimo iyo dhiifoonaan wejigiisuna ka dhalaalayo iftiinka iimaanka iyo yaqiinta waa wiil u dhashay ee jasiiratul carab ahaana qof mukhlis ah sidaannu u rajeynayno waa maxamed ashamaraani allah ka aqbalo eh ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab intaasi kadib waxaa la isku dultaagay hadalkii dhumucda weynaa ee dhowaan ka soo baxay amiirka mujaahidiintaasi abu hureyra qaasim arriimi shabaabul mujaahidiin waxay sheegeen in kelimadaasi ay dhagaha muslimiinta ku qaabileen habka ugu hagaagsan iyadoo amiirkana lagu asteeyey nin gobeed gurnimada nacab oo doortay nolosha halganka taasoo uu kaga mid noqday hogaamiyaasha ugu wanaagsan ee haldoorka ahaa isaga oo haatan wada mid ka mid ah bandiiradaha jihaadka ummadda sida loo rajeynayo marka la eego kartidiisa waxa uu bayaanku sheegay inuu yahay nin si adag ugu tababartay habka loo beegsado maraykanka oo ah madaxa maska iyo sidoo kale sida loo dhiso sharafka war-saxaafadeedku waxa uu dhanka kale soo hadal qaaday muhiimadda howlgallada noociga ah ee ay mujaahidiintu la beegsadaan danaha maraykanka ah ee ku kala firirsan caalamka weli howlgallada gaarka ah kama aanay zuulin inay yihiin kuwa beegsanaya laamaha muhiimka ah ee maraykanka oo ka gudbaya difaacyada ugu adag ee laamaheeda amniga iyo sirdoonka waxayna howlgalladaasi xaqiijinayaan ujeedooyin istaraatiiji ah ha ahaadeen gudaha maraykanka ama waddamada kale ee islaamka ee uu ku duulay sida afghanistaan jasiiratul carab iyo bariga afrika sidaba aanu ku aragnay howlgalkii ugu dambeeyey ee mandabey kaas oo ka dhacay gudaha waddanka kenya kuna waxay la yaabeen guuldarrada muuqata ee la gaarsiiyey iyaga oo ka badan kari waayey inay qarsadaan jabkooda oo ay marmarsiyo u raadiyaan fulaynimadooda ayaa lagu yidhi war saxaafadeedka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaybihiisa dambe waxaa lagula hadlay dadka muslimiinta ah oo loogu baaqay inay kaalintooda ka qaataan halganka lagula jiro shisheeyaha islamarkaana ay akhriyaan qur-aanka iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ay ajiibaan allah iyo rasuulkiisa shisheeyahana u diyaargaroobaan iyaga oo qorshaysanaya weeraradooda inta awooddooda ahna ku beegsanaya maraykanka mid mid iyo koox-kooxba meel walboo ay ku arkaan dadka muslimiinta ah waxaa la dareensiiyey niyadda oo allah looga run sheego diyaargarow wanaagsanna la raaciyo inay samayso guul shisheeyahana ku keento in laga adkaado oo cagta la mariyo si kastaba ha ahaate ee dhowaan ayay ahayd markii mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim ee ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ay baahisay kelimad saamayn weyn lahayd oo uu jeediyey sheekh qaasim arriimi amiirka halgamayaashaasi taasoo uu ku xaqiijiyey in iyagu ay ka dambe weerarkii florida ee dabayaaqadii bishii disembar ee sanadkii hore ka dhacay saldhigga bensacola ee dalka maraykanka weerarkaas waxaa lagu dilay afar sarkaal oo maraykan ah halka lagu dhaawacay koob iyo toban kale waxaana fuliyey naftii hore lagu magacaabo moxamed ashamarani kaas oo ka soo jeeda dhulka xarameynka wainana fi hada almaqaam nucaahidukum anana cala addarb waanana lan nakhdula qadaaya ummatina almuslima bikuli ma nastatic walan tasmacuu cana ila ixda alxusnayeyn bixawli illahi tacaala waxaan halkan idinkaga ballanqaadaynaa inaan ku sugnaan doonno dhabbaha jihaadka oo aan marna khudlaamin doonin qadiyadaha ummaddeena muslimka ah intay awooddeenna la eg tahay nagamana maqli doontaan allah idinkii ilaa labada wanaag middood mooye waa guul ama shahaado waxaana allah weydiisanaynaa sugnaan innagoo oofinayna ballankaas waxaan ummaddeena muslimka ugu hambalyaynaynaa oon sheeganaynaa mas-uuliyadda camaliyaddii uu fuliyey shahiidka halyeyga ah moxamed bin siciid ashumraani alleh ha u naxariistee qadarkiisana ha kor yeelee jannooyinkiisa waasaacahna ha geeyee kaas oo ahaa fuliyaha howlgal inqimaasi ah oo lagu qaaday mid ka mid a saldhigyada sharta iyo kufriga ee lagala dagaalamo allah rasuulkiisa iyo mu'miniinta kaas oo ahaa saldhigga ciidanka hawada ee bensacola ee ku yaala gobolka florida ee maraykanka alleh ha u naxariisto moxamed siciid ashumraani hana ku abaalmariyo khayr iyo wanaag halyeygeena wuxuu sannado isaga dhex gudbayey saldhigyada ciidamada maraykanka si uu u doorto hadafkiisa allah ayaana sabar siiyey sabar weyn wuxuuna allah mahaddii ka gudbay dhammaan ikhtibaaraadkii militari ee uu galay iyo ijraa'aadkii amni وظل بطلنا لسنوات يخفي مراده في قلبه حتى وفقه الله فسقى عدوة الله أمريكا من الكأس التي تسقي بها المسلمين كل يوم xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa noqotay ciddii ugu horreysay ee bogaadisa howlgalkii florida iyo kelimadda amiirka mujaahidiinta ee jasiiratul carab sheekh qaasim arriimi waxaana la filayaa in jamaacaadka kale ee hormuudka u ah halganka caalamiga ah ay iyaguna ka hadlaan arrintan saddex weerar dhabagal ah oo khasaare lagu gaarsiiyey dowladda federaalk ayaa shalay ka dhacay inta u dhexaysa afgooy iyo muqdisho maxamed cali aadan ayaa warkan inoo soo jeedinaya faahfaahin dheeraada ayaa laga helayaa weerar dhabagal ah oo shalay gelinkii dambe ka dhacay waddada xidhiidhisa muqdisho iyo afgooye weerarkan oo ahaa mid ka mid ah ayaa waxaa loo dhigay gaadiid kolonyo oo ay wateen ciidamo iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa rasaas ku dhoobay saddex gaari oo lagu waday saraakiil iyo ciidamo lug ah oo ilaalo ka hayay ila wareedo ayaa inoo xaqiijiyey in weerarkan uu sababay khasaare kala duwan waxaase la xaqiijiyey inuu dhaawacmay taliyo horin magaciisa lagu soo koobay halac taliyahan ayaa waxa uu ka burburay bowdada waxaana lagu qaaday dhaawac halis ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan intaasi kadib waxaa dhacay laba weerar oo kale isla goobta waxaana lagu dilay laba askari oo mooto saarna dowladda federaalka ayaa waxay wajahaysaa taxaddi adag oo dhanka ammaanka ah iyadoo xaalkeedu marayo inaysan saraakiisha iyo ciidankeedu isaga kala gooshi karin waddada xidhiidhisa xamar iyo afgooye ku dhowaad toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka togdheer cali aadan ayaa warkan inoo faahfaahinaya shilkan oo khasaare nafeed geystay ayaa ka dhacay gobolka togdheer oo ka tirsan gobolada waqooyi galbeed ee uu ka arrimiyo maamulka somalilan gaari nooc raaxada ah oo noociisu yahay nooho ayaa ku rugmaday inta u dhexaysa degmooyinka sheekh iyo burco waxaana inta la xaqiijiyey ku geeriyooday lix ruux halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen shan kale agaasimaha isbitaalka guud ee degmada burco oo la hadlay warbaahinta ayaa si faahfaahsan kaga hadlay baaxadda khasaaraha gaaray dadka shilka galay iyo noocyada dadka dhaawacmay ilaahay ha u naxariisto waxa maanta abaara labiiyo tobankii duhurnimo uu ka dhacay shil gaadhi meel u dhaxaysa magaalada galooley iyo karashirka dhexdooda shilkaa waxaa isbitaalka burcana la soo gaadhsiiyey lix qof oo mayda kuwaasoo kala ah afar dumar ah iyo laba nin oo labadaa nin mid yahay wiil yar yahay iyo shan dhaawaca oo gaadhigaa waxaa saarnaa koob iyo toban qof baa saarnaa shantaa dhaawaca hal qof mooye afarta kale dhaawacooda wuu fududaa qaarna iminka cisbitaalkay ka baxeen qaarna waa loo shaqaynayaa inlaa ilaahu in la raajicuun baanu leenahay ariga dhacayna waxaa gaadhin noohaa inta badan deegaanada ay ka taliyaan maamulka somalilan iyo puntland ayaa waxaa ka dhacay shil galaafta nolosha rakaab badan waxaana ugu wacan jidadka oo qaarkood ay burbureen iyo darwallada oo isticmaala waxyaabaha maanka dooriya taas oo sababta inay qaarkood xakami waayaan gaariga waaliga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa ka qayb galay munaasabad ka dhacday degmada tawfiiq oo ay beesha harti abgaal ku xiranaysay macad sharci ah waa kan uuriya cayduruhus oo warbixintan inoo aqrinaya
وسيلة النساء وذبح حيثما وألم للمفتوح الفرس إنما والعام والمفتوح يدعون معا وقل فلان فلي ونعل وقرا waxay ahayd munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay laguna soo xirayay macad ee beesha hartaabgaal ay ka furatay degmada tawfiiq ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe xafladan sida weyn loo soo qabanqaabiyey ayaa waxa ay gabagaba u ahayd macadka cumar cabdilcasiis iyadoona ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe nabadoono abwaaniin iyo waxgarad kale ugu horeyn xafladda ayaa lagu furay aayadaha qur-aanka kariimka ah acuudu billaahi min ashaytaani arajiim يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل sidoo kale nabadoon cabdulaahi cali caray ayaa xafladda hadal qiimo badan ka soo jeediyey oo uu ku dhiirigelinayay ardayda walaalayaal ilaahay baa mahadda iskale nagu soo kulmay halkan dadkii iga wanaagsanaa ka hadlo maantoo dhan aanala wacdihaayay alladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsana ilaahay ha naga dhigo kuu dhegaysto oo ku dhaqma walaalayaal waqtigoo gaaban awgiis ayaa loo soo gaagaabiyey maa dad iga fiicanba iga halbadana meesha mataqaanaa fadhiya marka waxaan leeyahay abgaalow mataqaanaa arrintan ardayda waad u jeediin nishaadka iyo wujuuda qurxoonoo ka muuqata haddaa dee wax ka hadlaysayna waa kuwaan waa mataqaana food kaama jaran kariini kaa cuni maayaan ququruxda anay qabaan waxaan idiin sheegaa jaamacada adduunyo waxbaa la dhigtaa ardaydan hadda aad u jeediin oo juhdigan la geliyey inaan u sii ziyaadino wax oo jaamacad heer jaamacadeed ay gaaraan suudan u ka dhigtaa sugoo intaas u xirantaa mataqaanaa oo maantay ha laa ilaaha illa allah wax ay maanta faraysaan bay ka reebaysaan aan aan fahmayn aa qarash lagu bixiyo u hayaa waalidka hadda inta fadhana cunugaan qarashka uga baxa mataqaanaa waa iska yaryahay dad walaalihiisu aa garab ku siiyo u haya marka ummadda muslimiinta abgaala oo mataqaan macadkan ka dhexeeyo ama degmadu ka dhexayso anigu waxaan leeyahay inaan u diyaar garowno oo macadkana aan kaabno jaamacadda aan kaabno oo mar waliba aan u istaagsanano inaan diinta islaamka aan u khidmayno nabadoonka kadib waxaa xafladda shirib oo ku bogaadinaya ardayda ka soo jeediyey abwaan taakow iyo abwaanin kale
mandheskeyga low idinka dhadhacsi low idinka dhadhacsi low idinka dhadhacsi waa midda ugu horeysa inaad islaamka dhowratiin bal allow idinka dhadhacsi bal allow idinka dhadhacsi
ardayda ayaa abaalmarin la siiyey ku aadan natiijada heerka waxbarashada ay gaareen xasan axmed waa ardayga kaalinta koowaad galay wuxuuna ku guulaystay lacag dan hal milyan oo shilinka soomaaliga ah kaalinta labaad waxaa galay sheekh maxamuud axmed cumar wuxuu ku guulaystay hal milyan oo shilinka soomaaliga ah kaalinta saddexaad waxaa galay mahad macalin axmed guuleed wuxuu ku guulaystay asigana milyan shilinka soomaaliga ah waa kaalimaha ardayda waaweyn iyo yaryarka kaalinta kale waa ayuub axmed cali wuxuu ku guulaystay siddeed boqol oo shilinka soomaaliga ayuub cabdiraxmaan xaayow cabdulle wuxuu ku guulaystay siddeed boqol oo shilinka soomaaliga ibraahim axmed cali ibraahim wuxuu ku guulaystay asigana siddeed boqol oo shilinka soomaaliga ah haaruun maxamuud caddaan wuxuu ku guulaystay waa kaalinta saddexaad lix boqol oo shilinka soomaaliga ah kaalinta abaalmarinta ee aadaabta iyo u qidmaynta ardayda xanuunsan ardayda qaarka wajaca haayo baraxa iyo tartiibta iyo kawarhayntooda islamarkaasna edabta ku qaaday wuxuu ku guulaystay hal milyan oo shilinka soomaaliga waa cumar abuukar xatan ugu dambayntiina waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku dukade ayaa hadal qiimo badan oo dardaarana u soo jeediyey dhammaan dadka ku dhaqan wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ardayda ayaguna adkaystay laba sano maantana faa'iidadii ay ka heleen maalintii ay meeshaan imaanayeen waa la ogaasay ahaayeen maantana waa ka muuqataa siday yihiin iyo aqoonta ka muuqata waxaan leeyahay marka jazaakum allahu khayran ayagana ilaahay ha ku anfaco waxay barteen intaa kadib macadkii waa dhammaaday waana lagu farxay maxaa ka dambaynaya macadkan macadkan waxaad ogtihiin dad badan oo markii la bilaabayay borobaganaya hadda borobagaankooda waa dhacay khayr inay meeshaanu tahay keliyaha la ogaaday hadda beled iyo baadiyo itifaaqa lagu yahay inay ahayd waxaanu maslaxa caam ah si guudna muslimiinta u maslaxa si gaara canugii meeshaan soo gala ee waxbarta si khaasa isaga u anfacaysa si guudna muslimiinta kulligeed u anfacaysa say u kala sokeen canugaas maanta marka barbagankaas waa iska dhammaado ma aha markii ugu horreysay macad sidan oo kale lagu soo xidho wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe sida warbixinta warkan uu ku eegayo wariyahana muudey beeraleyda degmada saakoow ayaa sheegay inay si wacan uga faa'iidaysteen roobabkii dayrta islamarkaana ay soo saarteen dalag aad u badan beeraleyda jubbooyinka waxay intooda badan ka faa'iidaysteen roobkii deerta ee ugu dambeeyey waxaana xaaladda ay haatan ku jiraan ku tilmaameen mid barwaaqo ah degmada saako oo ka mid ah jubbooyinka ayaa waxay beeralaydu aad ulaba jibaareen wax soo saarka dhowaan waxaan booqday qaar ka mid ah beeraha degmada waxaan ugu horeyn tegay beer magaalada u jirta qiyaastii afar kilomitir oo uu leeyahay ugaaska baysha macalinweyne ugaas biyey beertan iyo kuwa la mid ah waxay soo gaareen xilligii la goosan lahaa waxaana ka socday shaqo culus waxaa igu muuqanayay dalaga intiisa badan ugu horeyn waxaan waraystay ugaaska alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sanadka xilligan oo xilideereedkan nicmo dhiidi ilaahayna siiyi beero aaran aan la helay nicmo la heli dadkana bulshadana manaha hoojo isticmaaleen waana tacbadan dad iduunyaba nicmo la heli waldhirigi dalaga haningohi oo idan qiimo badan sida ee, haruurka iyo sisinta ilaahay ka mahadsan nicmadaas faraha badan oo lahan kooba korno ilaahayna sii tuulo iyo magaalaba beero al'aana walgooy waaysiin lanlankilanki beeraqabe maaha beero walgooyahay xoolaan dhigo ku daaqahay waan walgooyahay nicmi la heli nicmi la heli ilaahay ka mahadsan nicmadaas ilaahay na sii adduunka muqujaara fasal saxbadooda ha gooyo caalamka masgadaad urshadu waasa maraykanka kale lexbadooda ha gooya nicmadaas ilaahay unana siiyo nicma ilaahay na siiyo ilaahay ninka mahad inanka shukriina may kale lahaa dhulkaal tacbudoy sidoo kale waxaan beertiisa ku booqanay nabadoon maxamed jimcaale oo ka mid ah waxgaradka saakow waxaan joogaa beertaydii ilaa idankiisa ilaahay iigu roonaaday oo aan beerta ilaa idanka badarkeedii ka shaqaynayay hawsheedii beertaan ku jirnay ma garatay sanadan waxay u baxday barwaaqa barwaaqa dhaaftay oo ilaahay nagu dharjiyey oo hadda ilaa idankiisa barwaaqo barwaaqayaalo wey hal barwaaqa baa barwaaqayaalo wey marka alxamdulilah badar badan oo indhahagu arkayaan oo hadda laga shaqaynayay sisinta iyo ganleyda iyo digirta iyo wax walba qaraha iyo intaas waa ka bixi masagada u badan beerta badideeda afar meelood haddii loo dhigo eh, saddex meelood masago wey maya muddas badan baan beertan lahaa oo ilaahay milki iiga dhigay waxa weeye weligeed sidaan oo kale ma noqon insha allah barwaaqo weyn oo aanna soo koobin karin baa ilaahay na siiyey maanta alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin kumaan kun jeer baan alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin alxamdulillah Alla- ilaahay baan ku mahadinaa weyn suufi salafi kuulu isna wuxuu ka mid yahay beeralayda saakow roobkii ilaahay niinshaani mayba ka baxay muurdada ka bati sisanta ka bati digirta ka bati ba- eh, hataa adabdhaaga maylu kusheenay een, maylu kusheenay baamiilu kusheenay oo roobka lay ka bahi ilaahay naxariisti sahlna alxamdulilah een, dalaqa eeda ambahi hadda mayba jira weliba beero oo weliba hadda lan sii goyne oo weli la sii gooyahay dadkii beero waaweyn qobey hadda gooyohayaan ma dhammayne dadkii beero yaryar qobeen walaasho goosadeen dadka bershay macnaha makiino in weerdhadeen oo shukulaas waa in shuqulohaay maaragtaa yacni makiinadii beeroo dhahroogda beer walbaseedasa shiidasa weegadii gooni imbiyaasa misgeedini iyadoo dhaay e oo ambuulo leh hataa koy ku saaro adagal biyaas yana gooni imbiyaasa ilaahayow adi raxiim ee may koo tuugane in aad mujaahidiinta ada guulsiida ilaahayow adi casiis ee may koo tuugane in mujaahidiinta guulsiida oo gaaladana baaba iyo halaag ada karid wixii beeraha ka soo go'a waxaa lagu xareeyaa baqaarada iyada oo loo iibgeeyo meelo kala duwan markii aannu ka soo ruqaansanay beeraha waxaan indhaindhayn ku soo marnay baqaarada dalaga dalka lagu kaydiyo iyo kuwa lagu iibiyo intaba masagada ayaa ugu badan dalaga saakow ka soo go'ay maxamed cali ayaana ka mid ah baqaarleyda masagada orda laba boqoloo kun ayaan ku soo qaadanaa labaiyo-labaatanna waa ku bixinaa haye sisinta iyadoona me- imise ayaad ku soo qaadataan imisaana ku bixisaan sisinta laba noco waay mid madow waaye toban iyo shan toban iyo afar ayaa ku soo qaadnaa laakiin bixinteeda waxaa waaye oo sisinta nadiifka ah toban iyo toddobo dancad oo nadiifka ah oo makiinada lagu shiidi karo waa inta kale wax la qaadan karaba ma aha dalka soomaaliya intiisa badan waxaa si weyn uga da'ay roobka dayrta wilaayaadka islaamiga ayaana lagu asteeyey in ay yihiin meelaha ugu badan ee laga faa'iidaystay wax soo saarka war ku saabsan dalka kenya ayaa idinku soo maqan balse markaan korneyl ka tirsan hoggaanka ciidamada dowladda federaalk ayaa sheegay in waddanka uu gumaysi ku jiro iyaguna yihiin kuwa gacankugabad ah oo shisheeyaha ka baqa axmed xasan goodax ayaa inoo soo jeedinaya korneyl rooti oo ka mid ah hoggaanka ciidamada dowladda federaalka ayaa isagoo waraysi siinayay idaacadda alfurqaan shaaca ka qaaday in dalka soomaaliya uu gumaysi ku jiro madaxda dowladda federaalka ayuu ku eedeeyey inay mas-uul ka yihiin xaaladda halista ah ee uu dalku ku jiro si gaara wuxuu u sheegay in madaxweyne farmaajo uu yahay ninka ciidamada itoobiya gacashanaya te madaxweynaha wata soo kumadin adeer etoobiyaanka madaxweynaha wata aad u laablaabanaysa ma runta shan shilin farkaa soo wariya mahay isagu dabcan een, dekedaha u saxiixo oo abeyha la saaxiibo laakiin etoobiyaanka weligiinba waad isla joogteen soo maahan annagu islama joogin lamana joogi doonin waaya adinka saraakiishiina maxaad uga hadli la'dihiin ciidamadaasi etoobiyaanka ah absalax ku dheg ma maqasho gaab salax ku dheg baanaha dan hadalnana duqana lixinaya dan kuu sheegi mayno ilaa madaxweyne hadda saaqara kuu shaqaynaya oo etoobiya suu keensanaya annagoo joogna oo ciidanka soomaalida aan waxba ogolayn haddaan hadalno nidhaa madaxweyne hadda saaka maanta lafteeda gafbay lagu tayn lixina ma ka baqayna mar haddii uu xaalku sidaas yahay waxaan korneylka weydiinay taasi sow kama dhigna in dalku uu gumaysi ku jiro waxa uuna ku jawaabay dowladda soo sixina waa ujeedaa maxaad iga weydiinaysaa Waya, Gobolada aan xukumo iyo gobolada gobolada waadada xukuma inta waadada xukuma baa badane waaya maxaad u sheeganaysaan marka haddii waddanka aanu xor ahayn dadka maxaa loo sirayaa oo loo leeyahay xorriyad baa jirta ee dhaqaalaha ayaa la kobcinayaa waddankii horumar buu gaaray maxaa dadka loo sirayaa oo dowlad aad u sheeganaysaan marka corneyle marmaarkii garangarada lagugu fuulaa wixii la xumaa lagaa samaysanaya maan waxa hadda ahayna ma jiraan waayo cidda jaranjarta idinku fuulaysa inta xilka inta xilka rabta oo madaxweynuhu ugu horeeyo
korneyl roota ayaa dhanka kale wuxuu sheegay in uu kasoo horjeedo ciidamada uu madaxweynaha dowladda federaalka ku daabulaya luuq iyo doolow tallaabadaasna uu ku tilmaamay mid sharci darro ahi dowladda federaalka saraakiisheedii ayaa qirsan in dalku gumaysi ku jiro halka wadaadaha u fadwooda ciidamada shisheeye ay leeyihiin waddanka waa xur waxaana ka jirta dowlad warka subax halka uu idinkaga imaanaya waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan faahfaahin ayaa ka soo baxaysa afar iyo toban arday kenyaati ah oo ku dhintay isbuurasho ka dhacday iskuul ku yaala galbeedka kenya ugu yaraan afar iyo toban arday ayaa ku dhintay tobanay kalena waa ay ku dhaawacmeen burbur ka dhaca iskuul hoose uu ku yaala dalka kenya sida ay saraakiishu sheegeen dhimashada ayaa timid kadib markii ardayda ay isbuurteen xilli ay ku sugnaayeen dugsiga hoose ee degmada kakamiga maamulaha iskuulka ayaa warbaahinta uu sheegay in ardayda dhimatay badankooda ay ka soo dhaceen dabaqa sare ee iskuulka waxaana ku dhaawacmay afartan kale wasiirka waxbarashada ee kenya ayaa u sheegay tifigooda in ardayda dhimatay ay u badnaayeen fasalka shanaad waxaana uu sheegay in da-dooda ay u dhexayso toban ilaa labiyo toban sano sawirro ay baahiyeen warbaahinta maxalliga ah ayaa muujinaya oo waalidiinta ardayda uu isugu soo baxay qaybta gargaarka deg dega ah ee isbitaal ku yaala magaalada iyagoo u sugaya warka carruurtooda qaar ka mid ah ardayda badbaaday oo la wareystay ayaa waxa ay yidhaahdeen ardayda waa ay ordayeen maxaa yeelay waxaa jiray macalimiin garaacaya waana sababta haastan badisay khasaaraha iyadoona macalimiinta hadda kiiska ay qayb weyn ku leeyihiin warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan saaka waa inaga intaa